Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeydi Cusmaan ayaa ka hadlay saameynta soo laalaabata ee fatahaadaha webiga Shabeelle uu ka geystay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxa uuna guddoomiyaha baaq u diray shacabka ku nool magaalada Beledweyne in ay sameeyaan isku tasho ay iskaga caabinayaan biyaha fatahaada webiga Shabeelle waxaana sidoo kale guddoomiyaha baaq u diray dowladda federaalk soomaaliya cid walba wax ka qaban karta saameynta fatahaadaha webiga shabeelle uu sanad walba ka geysto gobolka hiiraan dowladda soomaaliya iyo doonariska hay-adaha deeqaha bixiya iyo qof kastoo aadamiya waxaan u rabnaa inaan u caddayno waxaan birri waxna tarayn baa maanta waxna taraya annagu intaanan qabsannay waxayna hortaaganna waad arkaysaan oo biyahaasi dadka qaxiyaan ma doonayno teendho iyo baaldi iyo saabuun faraha lagu dhaqo iyo sisanyeer yar midna ma doonayno waxaan u baahannahay intaanaan qabsannay in waxna loogu daro waxaa maanta noo qabsoomay waa iskoorso waa dhiigjoojin waxaan u baahannahay xal waara waxaan u baahannahay in maskaxdeenna ay iyo qalbigeenna shacbiyad ahaan inay ka dhacdhacdo shacabka reer beledweyne cuqdadda biyaha ka gashay in laga saaro waxaan si xushmada ku dheehantaha idinka codsanaynaa maanta waxa aan u baahannahay birrinama anfacayaana maanta gurmad in nala siiyo intaanan qabsannaye inna loo dhammaystiro iskoorsaan joognaahe xal waare innala gaadhsiiyo biyaha fatahaada webiga shabeelle ayaa inta badan saameyn laxaad leh ku yeelatay gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe